waxay ila qumanaatay maadaama baxaya maanta oo markii horeyso oo intii xilka aan wareejinay dalka aan ka tegayo inay xoogaa inay ila bilaabtay inaan dardaaran yar ku idhaahdo shacbiga reer puntland wax badan oran mayo runtii waa u ducaynaya insha allah ilaa waddankeena inuu barakeeyo shacabka waxaan kula dardaarmayaa inay runtii dowladnimadooda ay xajistaan inay amnigooda ka shaqeeyaan inay dhaqaalahooda iyo horumarkooda iyo dowladnimadooda taabagelaysa inay bari taaraan oo saboort gareeyaan xukuumad cusub baa timide xukuumadda cusub in si fiican loola shaqeeyo la garab istaago dalka iyo madaxweynaha iyo xukuumadd markay cusub yihiin waa markay ugu baahi badan yihiin taageerada shacabkooda iyo dadkooda marka iyagana in si dhow oo wanaagsan loo shaqeeyo horumarka puntland cid kasta ayuu dan u yahay dugdhaca puntlandna cid kastoo annaga ayuu dareen ku yahay marka inaanu aan saa yeelno insha allah waa muhiim saaxiibadayda xalayna aan wada joogno wada cashaynay maantana yimid inay u sagootyaan iyana jacayl gaaray iyo walaaltinimo gaaray runtii ayaan u hayaa naga dhaxaysa aad bayna u mahadsan yihiin marka guuriya khayr baan rajaynaya puntland puntland waa socotaa meel fiican bay gaaraysaa iftiin wanaagsan baa meel walba ka muuqda marka waxaan rabnaa inaan hiigsanno iftiinkaas wanaagsan iyo horumarkaas inoo muuqda dhammaanteen inaan waxaan wax badanoo ku shugrino oo ilaahay ugu xamdi naqno ayay puntland haysataa marka inaan iyadan xajisanno siina maaragtay kobcino oo ku dadaalno amnigu ha ugu horeeyo horumarka dhaqaale haku cugsado dowladnimada ka shaqaynteeda institution buildingka iyana maaragtay oo iyana muhiim ah iyo in marxalada hadda kala guurka si fiican loo garab istaago xukuumadda cusub